بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jirnay kitaab towxiid wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala baabu maa jaa fi lmusawiriin wuxuu baab u yahay waxa ku yimi dadka waxa weeye wax sawira almusawiriin ee wax nool sawiro ee waxa weeyaan ama dhagax ha ka qorqoraan ama qori ha ka qorqoraan iyo wixii la mid a can abi hurayrata abi hureyra waxaa laga wariyey oo bukhaariya muslim ka wariyeen radia allahu canhu ilaahay raallah ka noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam abu hureyra wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala allahu tacaala qaala allahu alle wuxuu yidhi tacaala waa sarreeye waman adlamu yaa ka dulmi badan yaa ka xadgudbi badan ka xadgudub badan minman cid dahaba tagtay yakhluqu si ay u abuurto ka khalqi cid ku tagtay inay abuurto ka khalqi ay khalqan ka khalqi abuur abuurkayga la mid a falyakhluquu ha abuuraan daratan quraansho ha abuuraan aw liyakhluquu ha abuuraan xabatan xabatan hashina ha abuuraan aw liyakhluquu ha abuuraan shaciiratan xabad waxa weeyaan shaciiro ah oo qamandi ah ha abuuraan akhrajaahu bukhaariya muslim ayaa soo wariyey walahumaa can caaishata bukhaariya muslim buu u sugnaaday can caaishata caaisha xalay ka warinayaan radia allaahu canha ilaahay raallaha ka ahaadee ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay qaala wuxuu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati ashaddu nnaasi dadka ugu darnaansho badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame aladiina waa kuwii yudaahi-uuna wuxuu u ekaysiinayey ee wax ku shabahayey bikhalqi illaahi ilaahay khalqigiisa iyo abuurkiisa oo ilaahay abuurkiisa iyo khalqigiisii wax la mida wax la mida ma samayn karaan ee waxay ku matelayaan samaynayeen walahumaa bukhaariya muslim buu usugnaaday can ibni cabaasin cabdillaahi ibni cabaas iyagoo ka warinaya radia allahu canhumaa isagii aabihii baa ilah raalla ka noqday inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu odhanayo kullu musawirin mid kastoo wax sawiraa oo wax nool sawiraa fi naari naar buu ku sugayey naar buu gelayaa yujcalu lahu waxaa loo yeelayaa bikulli suuratin suurad kasta oo sawarahaa uu sawiray nafsun naf baa loo yeelaya naftaasoo yucadabu biha lagu cadaabayo fii jahannama jahannama hadduu boqol waxa weeye sawir sawiray boqolkiiba inta nafta lagu rido ayaa lagu cadaabaya xabad xabad marka waxa weeye intay ka dhammaanayaan cadaabkaasi waa ku socdaa kun nafood hadduu sawiray kun jeer baa la cadaabaya macnuhu weeye kana waa la cadaabaya waa naftiisii kana waa la cadaabaya bukhaariya muslim baa soo wariyey walahumaa bukhaariya muslim buu u sugnaaday canhu cabdillaahi bni cabaas xaalay ka warinayaan marfuuca xaaluu cabdillahi bni cabaas nebiga u rafcinayo man sawara suuratan kii sawira suurad sawira fi dunya adduunyada kullifa waxaa lagu kalifaa an yanfuqa fiha inuu kusoo afuufo aruuxa ruuxda inuu kusoo afuufo iyo nafta ayaa lagu kalifaa walaysa binaafikin mana aha mid dee ku afuufi kara suuradii baa la keenayaa markaasaa la odhanaya naf ku afuuf ilo adigaa waxa weeye sameeyey taasaa lagu kalifaya mana samayn karo wuxuu samayn karo dee ma aha waa cadaab taa lafteeduna walimuslimiin imaamu muslim ayuu u sugnaaday can abi lhayaaj qaala inuu yidhi qaala lii caliyun cali baa wuxuu igu yidhi alaa abcahuka miyaanan ku diraynin على ما بعثني ال- على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم wixii rasuulku ila diray miyaanan kula dirayn cali baa kule hayaaj Abil- abulhayaaj rasuulku wuxuu ila diray miyaanan kula diraynin muxuu rasuulku ila diray anlaa tadaca inaanad ka tegin suuratan suurad ilaa haddaad aragtana damastahaa ood baabiinaysa suurad ood aragto meel ka taaganba ama meel ku sawiranba wax nafle baabi walaa qabran inaanad ka tegin qabri qabrigaasoo mushrifan waxa weeye sare u taagan oo dhulka sare uga kacsan ilaa sawaytahu dhulkaad la simaysaa dhulka ayaad la simaysaa dadka qabri sare loola taagay oo la dhisdhisay isagana dhulka la sin suurad meel laga taga dad aragtana iyadana duumiyo baabi baabi halkan wuxuu sheeku kaga hadlayaa baabalmusawiriin dadka wax sawira iyo xukunkaay yeelanayaan wax ay nafi ku jirto in la sawiraa wax xaaraan waxay nafi ku jirto ama xayawaan ha ahaado ama insaan ha ahaado ama keyrkii ha ahaadee suuradaynta la la suuradeeya la sawiraa waa xaaraan uma banaana haddii laakiin laakiin wuxuu aan naf ku jirin sida dhir iyo guri iyo gaari iyo kartoon iyo wixii lamid a waa la iska sawir karaa iyada laa bas taswiirkani haddaba culimada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu shamlinayaa ayu nawcin min anwaaci taswiir kii waxaweeye gacanta lagu qoreeyey ha ahaado qori iyo dhagax iyo geed iyo wixii doona waa laga sameeyey inta gacanta lagu qorqoro indha iyo dhega yaryar iyo wax loo sameynaya deetana meel la taagayay ama waxa weeye kii kuwan kale ee casriga ha ahaado ee qalabka waxa weeye lagu qaadayo aalaadkan casriga ah lagu qaadayo culimo qaar waxay yidhahdeen farqi ma kala laha kullu dalika wa taxriim adiladanina way wada shamlinaysaa yakhluqu ka khalqi xadiiska koobaad waa shaahidka uu soo qaatay xadiiska labaad yudaahiuuna bikhalqi illaah waa shaahidka uu soo qaatay xadiiska saddexaad in naar lagu cadaabayo suurad kasta oo uu sawiray inta naf la geliyo naarta in lagu cadaabayo adiladaasi daliishadeen culimada qaar oo mucaasiriinta ka midina kuwa hore sheekhulalbani ayaa ka mida culimada mucaasiriinta isagu wuxuu leeyahay farqi ma kala lahaa kulluha ama kamarada ha lagu qaado ama fiidiyow ha lagu qaado ama waxa weeye tan waxa weeye moobelada ha lagu qaado kulluhaa waxa weeye way soo wada gudagelaysa adilada baana shamlinaysa culimada qaar oo mucaasiriinta ka midina waxay yidhaahdeen maya ee tan waa ka duwanta iyadu tani fotografiga ah waxa weeye ama kamarada lagu qaadayo iyo wixii lamid ah iyo tan kale waxa weeye video iyo wixii lamidi iyadu way ka duwantahay bay yidhaahdeen oo adiladan ma soo gudagelayso waayo yakhluqu ka khalqi ayaa xadiisulqudsiga uu yahay qofku wuxuu isku dayayaa inuu abuuro khalqi khalqigayga lamida nacam dee waa ninkii wax qorqorayay intuu dhagax qorqoro u ekaysiinayey hebel ee odhanayay kaasi waa ka laakiin hadduu waxa weeye hebel jag kaga siiyo dee khalqi khalqigii ilaahay lamida mabuu keenin ee khalqigii ilahay laftiisii weeye kanama yidhahdeen haadaa waa kaa waa fulaan waa khalqigii waxa weeye fulaan laftiisii dee marka khalqigii ilaahay mid lamida muu keenin xadiiska labaad laftiisa yudaahiuuna bikhalqi illaah waxay shabahayaan khalqi ilaahay bay shabahayaan khalqiga ilahay mama shabahina waa kan waa waa kii ilaahay laftiisi marka waxay leeyihin aalaadkani waxa weeyaan iyagu ma soo gudagelin culamada qaar baasaa yidhi waa masale la isku khilaafay culamada isku khilaafeen masaaisha baabka waxaa ka mid a altaqliid shadiidu fi lmusawiriin adkayn waxa weeye daran oo dadka wax sawira lagu adkaynayo ataqliid shadiid xadiiska hore marka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam walaa walaa qabran mushrifan ilaa sawaytahu qabri waxa weeye sare loo qaaday haddaad aragto isagana waad simaysaa waxaa soo aroraya xadiista qaaro taako intaa ka le-eg banaynaya oo qabriga intaa ka le-eg inuu dhulka sare uga kaco waa la ogolyahay si loo garto ila waa lasoo ziyaaranayaa waa lasoo booqanayaa waa loo soo ducaynayaa marka dhulka la haddii dhulka lala simo la garan maayo bay dhahday marka taasi waa jaaza tanna labada waa banaanta jaaza wajaaza waxaa laisku khilaafay fuqahada isku khilaafeen keebaa fadli badan ma intaa ka laga saraysiya dhulkaa fadli badan mise in dhulka lala simo laakiin labada arrinba waa bannaan yihiin in dhulka lala simaana waa jaa-is sida xadiis ku- ku sugan intaa ka dhulka laga saraysiiyaana iyaduna waa jaa-isa waa banaanta masaaisha waxaa kaloo ka mid ah athaaniyatu atanbiihu cala alcila baraarujinta la baraarujinayo cilada wahuwa tarku ladabi maca allah waxa weeye tegitaanka laga tegayo edebsiga laga edebsanayo ilahi subxaanahu wa tacaala liqowlihi waman waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqi waayo qofkan wuxuu isku dayayaa inuu abuuro abuurkii ilaahay oo kale ayuu isku dayayaa maanta waxbuu qorqoraya waxbuu qorqoraya waxbuu qorqorayaa deetana wuxuu doonayaa inuu fulaan oo halkaa fadhiya waxa weeye sawiro oo la nu ninkaasi waa hebele nafun baan ku jirin marka ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa weeye abuurkiisii ayuu ku haystaa athaalithatu atanbiihu calaa qudratihi baraarujinta la baraarujinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo inuu awood leeyahay iyo wa cajzihim makhluuqaadku si ay u taag daran yihiin baraarujinta laynoo baraarujinayo liqowlihim falyakhluquu daratan aw xabatan aw shaciira maba abuuri karaan ilaahayna makhluuqaadka waaweyn ayuu abuuray iyaguna hadday isu tagaan waxa weye ma abuuri karaan xabad shaciira ma abuuri karaan wuxuu yihi sheikhu baabu maa jaa fii karati اlxalifi wuxuu baab u yahay wixii ku yimi dhaarbadida wixii ku yimi dhaartoo la badiyo wa qowli اllahi tacala iyo hadalka alla uu yihi waxfaduu aymaanakum dhaarihiina ilaali xifdiya oo ilaaliya laba tafsiir baa la saarayo in la yidhahdo waxfaduu aymaanakum waxaa looga jeedaa bimacnaa laa tukiruu ha farabadinina dhaarta dhaarta badan iska ilaaliya wallaahi waa sidan wallaahi waa sidan wallaahi oo qofku afkiisu isbaro mar walba inuu dhaaranayo iyadoon cidba dhaarsaninba dhaarta faraha badanna iska ilaaliya waxfaduu aymaanakum waxaa kaloo culmo qaar ay ku fasireen bimacnaa laa tatrukuu bigayri takfiirin dhaartii ha ka tegina idinkoon ka kafaaro gudinin labada labada arrinba way ixtimaalaysaa oo aayadda waa lagu wada xambaari karaa dhaartana ha farabadinina haddii waxa weeye dhaartii idinka dhacdana oo xinsi a ku samaysaanna kakafaara gudkeeda ilaaliya wa can abi hurayrata radia allahu canhu laakiin sheikhu isagu wuxuu usoo qaatay tafsiirka hore waayo u baabkiisu wuxuu yahay wuxuu u baabaystay man maa jaa fi karati اlxalifi isagu markaa wuxuu usoo qaatay tafsiirka hore odhanaya waxaa looga jeedaa waxfaduu aymaanakum dhaarihiina ilaaliya oo yareeya habadin dhaarta can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen abi hurayra ilaahay raalli ha ka ahaadee qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu odhanayo alxalifu dhaartu manfaqatun lisilcati waxay socodsiisaa alaabada alaabada la iibinayo ayay socodsiisaa mamxaqatun lilkasbi waxay tegsiisaa kasabka iyo wixii la shaqaysanayeyna waxay ka tegsiisaa barakada barakaday ka tegsiisaa akhrajaahu waxaa soo saaray xadiiska bukhaari iyo muslim wa can salmaana salmaan alfarisi waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay qaala inuu yidhi halaaatun saddex laa yukallimuhum اllahu ilaahay lama hadlayo walaa yuzakiihim ilaahay mana dahirayo walahum cadaabun aliimun cadaab daranna waa leeyihiin saddex saddexdaasi waa kuweeye waa ushaymiqun zaanin waa qof weyn oo ceraystay haddana zinaysanaya ushaymid waa qof weyn oo cerale oo zanin waxaweye zani oo zinaysanaya isagoo daadiisu weynaatay haddana zinaysanaya wacaayilun mustakbirun iyo faqiir iskibrinaya warajulun iyo nin ninkaasoo jacala allaha ilaahay ka dhigtay badaacatahu waxa weeye meheradiisii ilahay buu meherad ka dhigtay meherad wax loga jeedaa bimacnaa dee waxa weeye miduu ku shaqaysto ayuuba ilaahay ka dhigtay waa la fasirayo laa yashtari ma iibsado ilaa biyamiinihi dhaartiisu wax ku iibsanaya wallaahi saasaan siisanaya walaa yabiicu mana iibiyo ilaa biyamiinihi dhaartiisiubuu ku iibinaya dhaar buu wax ku iibinaya dhaar buu wax kusoo iibsanaya ilahay buu ka dhigtay badaacatahu badaacada alaabta la iibiyo ayaa la yidhaahdaa marka ilahay buu badaacadiya meheradiisiibaa ka dhigtay alaabtii uu iibinayay saddexdaa ilaahay lamana hadlayo mana tahirayo cadaab darana waa leeyihiin rawahu طabraaniyu bisanadin صaxiixin طabraani baa xadiiska soo wariyey sanad صaxiixana kusoo wariyey wa fii صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan can cimraana bni xusaynin radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi khayru ummatii qarnii ummadayda waxa ugu khayr badan qarnigayga uma aladiina yaluunahum kadib waxaa kusoo xiga kuwa ku xiga uma aladiina yaluunahum kadib waxaa kusoo xiga kuwa kusoo xiga qaala cimraan imraan cimraan wuxuu yihi ibn xusein falaa adri ma garanayo adakara bacda qarnihi maratayni aw halaaan qarnigiisa kadib ma laba qarni oo kale uu sheegay mise saddex buu sheegay uma intaa kadib ina bacdakum qowman gadaashiin waxaa imanaya buu yidhi nebigu qowm iyo dad dadkaasoo yashhaduuna markhaati gelaya walaa yustashhaduuna oo aan la markhaati gashanaynin iyadoona markhaati gashanin ayagu markhaati iska gelayaan wayakfuunana wa wayakuunuuna waxbay khiyaamaynayaan walaa yu'tamanuuna lamana aaminayo waxbay khiyaameynayaanoo ammaanadii bay khiyaanaynayaan oo la aamini maayo wayanduruuna way nadrayaan walaa yuufuuna nadarkiina oofin maayaan wayadharu fiihimu fiihimu siman waxaana ka muuqanaysaa buurnaan iyo cayilnaan fara badan way ka muuqanaysaa way iska naaxnaaxayaan wa fiihi waxaa ku sugan saxiixa can ibni mascuudin cabdillaahi ibni mascuud iyadoo laga warinayo ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi khayru nnaasi qarni dadka waxa ugu khayr badan qarnigayga uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga kuwa ku soo xiga waxaa ku soo xiga kuwa ku soo xiga uma yaji-u qowmu kadib waxaa imanayaa dad dadkaasoo tasbiqu shahaadatu axadihim ay ka dheeraynayso markhaatiga midkood biyamiinihi dhaartiisa wa yamiinuhu dhaartiisu ay ka dheeraynayso shahaadatahu markhaatigiisa wa qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi kaanuu yadribuunanaa ibraahim annakhaci kaanuu yadribuunanaa waxay nagu garaaci jireen cala ashahaadati markhaatiga inagu garaaci jireen iyo walcahdi ballanka wanaxnu siqaarun annagoo yaryar markhaatiga iyo balan ballanka in la ilaaliyo iyo waynagu edbin jireen fiihi masaa'ilu baabkana wuxuu kaga warramayaa sheikhu dhaarta in la farabadiyo in la yska ilaaliyo oo dhaarta qofku uu yaraysto dhaarta qofku uu yaraysto aayadduu soo arooriyey waynu sheegnayn laba tafsiir baa ku sugan xadiiska abu hurayra wuxuu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam bukhaariya muslim baa soo wariyey dhaartu waxay waxa weeye socodsiisaa alaabada ama silcada iyo badeecadda iyo waxa la iibsanayo ayay socodsiisaa oo idinka arkay wallaahi intaasaa la iisoo siiyey markuu idhaahdo dee dhaar buu dhaar buu ku iibinaya dadka qaarkood alaabadii dhaar buu ku iibinaya deetana waa laga iibsanaya ila waa dhaartay ninka weyn baa dhaartay marka horta waa waxay socodsiinaysaa silcadii laakiin waa mamxaqatun lilkasb kasabkii barakadii bay ka tagsiinaysaa barakadii bay ka qaadaysaa waa kan dhaartii ku badiyey mar hadduu dhaartii ku badiyey barakadii baa meesha ka tegeysa saas daraaddeed dhaarta la sheegaya kasabka barakada ka tegsiinaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen waa dhaarta beenta ah waa dhaarta iyadoo sideedaba dhaarta ama run ha ahaatee xataa hadday run tahay oo aad run ku dhaaranayso inaad dhaarta iska yaraysataa waxfad waa iimaanaku ay soo gudagelayso haddana tan kasbiga barakada ka qaadaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen waa ta beenta ah xadiis imaam axmed uu soo warinayo ayaana sii fasirayo caddaynaya wuxuu xadiisku ahaa alxalifu alkaadibu mamxaqatun lilbaraka alxalifu alkaadibu mamxaqatun lilbaraka marka alkaadibu baa lagu qayday riwaayada imaamu axmed saas daraaddeed ta barakada qaadaysa waa tii been tahay hadday xataa run tahay in la yaraystaa ayaa xooweya mashruuca saddex ilaahay lama hadlaya baa la yidhi mana dahirayo cadaab darana waa leeyihiin la hadalka la diidayaana hadal oo dhan maaha ee waa kalaamu raxmatin wa rifqin naxa- kalaam naxariiseed oo loo dhibrinayo oo si naxariis leh loola hadlayo kaasaan jirin amaa kalaamu tawbiikin wa tacniifin kalaam lagu caana-ananayo oo lagu adkaynayo kaasi waa jiraa kaasi waa jiraa lidaalika waxa weeye saa in lagu kulmiyo nusuusta ayaa fiican saddexdaas maxaa ka mid ah waa oda- nin weyn oo cera cero leh waa da- oo zinaysanaya oo waxa weeye ninka dhalinyaro tahay isagu inuu zinaystaa dee laftiisu uma banaane wax xaaraan bay ka tahay laakiin sabab baa keensanaysa isaga waxbaa waxbaa waxbaa wada oo noocan maa dee keen kara keeni kara inuu zino la imaado sooma laakiin ninku markuu weynaado cero yeeshay nin weyn noqdo dee shahwadii badnayd wixii kuma fura isaga waxaa la yaqaanay dee inuu iska cagta dhigo oo tusbixiis intuu isku qaatay iyo masaajidkiisa iyo weysadiisa masaajidka galo ayaa dee lagu yaqaanay hadduu fadhiisan waayo markaana uu ka cadaab daran yahay kii dhalinyartahay zinaystay kii dhalinyartahay zinaystay isagaa ka dembi badan waa zino iyo zino laakiin waxaa weeye isagaa darnaansho badan sababka loo yidhi nin weyn oo cero leh oo zinaystay isaga loo gaar yeelay waa sidaasay culimadu yidhahdeen wa caa'ilun mustakbirun mid faqiiroo iskibrinaya kibirku sidiisaba ma banaanin waa xaaraan waa min kabaa'ir dunuub ilaahay subxaanahu watacaala khasaaishiisu ka mid yahay iyo khasladaha gaarka u leeyahay cidda ilaahay ku qabsatana ilaahay uu goodiyey marka kibirku ama mid faqiir ha ka dhaco ama mid qaniyo waxaysta ha ka dhaco mar layba waa xaaraan ee waxaa kii faqiirkaa loo soo gaar yeelay bay culimadu yidhaahdeen liannahu ninka qanigaa waxhaystaa inuu iskibriyaa isagu dee xoolihiisuu ka arkayo waa dee wax waa sida qaalibka wax sida la yaqaano dadka wax haysta inay iskibriyaan laakiin faqiirkaan waxba haysanin isaga waxa la yaqaanaa dee inuu isdhuldhigo waan waxba muxuu isku kibriya isaga waxba hayaba hadduu kii faqiirka ahaa isaga uu iskibriyo oo uusan tahaago waxa uu noqonayaa ciqaabtana koraysa insha allah ciqaabtaa xadiisku sheegay ayaa waxa weeye dusha ka saaran oo uu ka dembi badanaya kii qaniga ahaa ay iskibrinayeen ka saddexaad waa kayna khuseeya waa qof ka dhigtay meheradiisiiba ilaahay subxaanahu watacaala ayuu badaacadiisii ka dhigtay markuu wax ibinaya waa dhaaranayaa markuu wax soo iibsanaya waa dhaaranayaa dhaartaasunbuu waxa weeye u wadaya mar haddii la yidhi ilaahay la hadli maayo ma tahirayo cadaab darana waa leeyahay dee dhaarta in la farabadiyo xoolihii lagu iibiyaa waxa weeye wax ma wax bannaan ma noqonayso markaa xaaraan bay noqonaysaa xadiiska dambe saasuu sheegayaa ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ugu khayr badan saddexdii qarni ee ugu horreeyey saddexda qarni ee ugu horreeya culamada qaar waxay yidhahdeen xagga zamankaa laga eegayaayo qarni dee waa boqol sano idan maxay noqonaysaa saddexdii qarni ugu horreeyey markaa saddex boqol oo sano soo ma marka waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo weliba waqti kale oo ka dambeeyey atbaacu taabiciintii cuma qaar waxay yidhahdeen me waxaa laga eegayaa ashkhaastii agga agga ashkhaasta laga eegayaayo saddexda qarni ee ugu fadliga badani waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii xaggaa marka laga eegana wuxuu ku dhammaanayaa zamankoodii laba boqol iyo labaatan markay hijiradu ahayd ay ku dhammaanayaan waayo atbaacu taabiciintu laba boqol iyo labaatan may soo dhaafin laba boqol iyo labaatan may soo dhaafin idan haddii la yidhaahdo khayru nnaasi qarni saddexda qarni waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciinta haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa laba boqol iyo labaatan alimaam shaafici markaa atbaacu taabiciintii kamu mid ahay lakiin waktigaasuu dhintay laba boqol iyo afar markii ahayd buu dhintay hijiradii idan wuu soo gudagelaya wuu soo gudagelaya marka lakiin waxay culimadu yihahdeen atbaacu taabici muu ahayn oo taabici muu arag waaxid min ataabiciin muu soo gaadhin imaam shaafici waxaa ka mid a buu markaa nebigu yiri sala allahu alay wasalam intaa kadib waxaa imanayaa dad waxa weeyaan iyagoo markhaati la gashan markhaati gelaya waxbay khiyaamaynayaan oo la aamini maayo waa khisaalu lmunaafiqiin munaafiqiinta khisaalkooda nebigu uu ku tilmaamay ee lagu dhaleeceeyey baa ka mid a waida tumina khaan haddii la aamino munaafiqa haddii la aamino wax loo dhibto la aamino uu khiyaamaynaya waxaa ka muuqanaysa baa la yidhi buurnida dadkaas marka buurnidu wax ikhtiyaariya ma aha oo qofku isagu dee samaysan karo ee waxaa loo jeedaa baa la yidhi wayadharu fiihim assimanu bimacnaa waxay ku dadaalayaan wixii buurnida keeni jiray ayay ku dadaalayaan wixii buurnida keeni jiray ayay ku dadaalayaan cuntadu aada u cunayaa oo biyuhu sharaabku aada u badsanayaa oo wuxuu doonayaa inuu naaxo ayuu doonaya taasaa xadiisku waxa weeye shamlinaya laakiin haddii qofku isagoon inuu naaxaba u badheedhin dee midharka yar oo cuno intuu ilaahay u barakeeyo waxa weeye waa iska dhici kartaae kaasi ma soo gudagelay bay dhahdeen waayo isagu kuma u dadaalin inuu naaxo ee kana waxa weeye dhaleecayntani ay haysataa waa ka ku dadaalaya inuu naaxo ee waxa weeye asbaabtii keeni jirtay in lagu naaxana farabadsanaya cuntadaa dee sida faraha badan le qaalibka ah dee naaxitaanka keenta cuntada waa in la yaraystaa si aan loo naaxin masaaisha baabka waxaa ka mid ah alwasiyatu bixifdi aymaan dardaaranka laysu dardaarmayo dhaaraha in la ilaaliyo waxaa ka mid ah alikhbaaru biana alxalifa manfaqatun lisilca ka waranka nebigu ka warramay dhaartu inay tegsiinayso inay socodsiiso silcada iyo badeecada mamxaqatun lilbaraka barakadana ay waxa weeya tegsiinayso baabiinayso waxaa ka mid ah alwaciidu shadiid fii man laa yabiicu ilaa biyamiinih walaa yashtari ilaa biyamiinih waciidka daran ee ku soo arooray qofka markuu wax iibsanayana dhaar ku iibsada markuu wax iibinayana dhaar ku iibiya waciid daran baa kusoo arooray waa saddexdaa wuxuu ka mid yahay nebigu yidhi ilaahay lama hadlayo oo si naxariis lowla hadli maayo lamana dahirayo cadaab darana waa leeyihi masalada u dambaysa sideedaad kownu salafi yadribuuna asigaara cala ashahaadati waalcahd salafku ahaanshaxay ahaayeen kuwa ku dara ku garaaca ilmahooda yaryar markhaatigay inay ilaaliyaan iyo ballanka iyo wixii lamid a baabu maa jaa fii dimat illaahi wa dimati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi ilaahay dimadiisa bimacnaa cahdigiisa addima bimacnaa alcahdu cahdiga ilaahay iyo cahdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii ku yimi baabu yahay iyo wa qowlihi tacaala hadalka alla uu yidhi wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa iyo cahdigiisa oofiya idaa caahadtum haddaa ballantaan walaa tanqudu alaymaana hana burinina dhaarihiinna bacda tawkiidihaa kadib markii a adkayseen wacan buraydata burayda waxaa laga wariyey oo imaamu muslim uu ka soo wariyey qaala burayda wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa idaa amara hadduu mas-uul ka dhigo amiiran nin amiira calaa jeyshin ciidan hadduu mas-uul uga dhigo aw sariyatin ama waxa weeye ciidan yaroo ilaalo ah hadduu mas-uul uga dhigo jeyshku waa ciidanka weyn sariyaduna waa ciidanka yar kooban ee ilaalada iyo wixii la mida loo diro haddii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam nin madaxa sameeyo oo ciidan jeysh uu dirayo madax uga dhigo ama ciidan sariyaa madax looga dhigo awsaahu bitaqwa allah wuxuu kula dardaarmaa nebigu taqwada ilaahay ilahay ka baq buu yidhaah waman macahu min almuslimiina iyo cidda maciisa ah ee muslimiinta ahba wuxuu u dardaarmaa khayran khayr buu u dardaarmaa awsaahu bitaqwa allahi waman macahu min almuslimiina khayra cidda maciisa ah ee muslimiinta ka midana khayr buu u dardaarmaa faqaala markaa nebigu wuxuu odhanayay sala allahu calayhi wasalam uqzuu ku duula bismi illaahi magaca ilaahay idinkoo kaalmaysanay duula fii sabiili illaah jidka ilaahay dartii u duula qaatiluu man kafara billaah la dagaalama cidda ilaahay ka gaalowday la dagaalama muslimiin lala dagaalami maayo muslimiin lala dagaalami maayo ee cid ilaahay ka gaalowdo kufrigoodu waadix yahay oon laba isku qaban karin way cidda lala dagaalamaya uqzuu duula buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam walaa taqulluu qaniimada iyo fayg iyo waxa soo heshaana ha dhabbinina quluulku waa maxay waa in la dhabbiyo la xado qaniimadii intaan la qaybinin ka hor waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama gaalada wixii laga helay ee waxa weye qaniimaa la yidhahdaa ama fay eh wixii gaalada laga qabsaday intaan la qaybinin oo muslimiinta loo qaybinin in wax la qarsado oo go-a hoostiisa la gashado ayaa quluul la yidhahdaa waa min kabaa'ir dunuub marka quluul ha samaynina buu nabigu yidhi walaa taqdiruu ballankana ha burinina walaa tumathiluu hana bakti wareenina tamhiilku wuxuu noqonayaa markaad cid dilaysaan si wacan u dila markuu dhintana mindida iyo seefta iyo inaad sii gelgelisaan oo saa usii doxdoxdaan hada laa yajuus labada arrinba way shamlinaysa bay culimadu yidhahdeen haddaad cid dilaysaan waxa weeye si wacan u dila waidaa qataltum fa axsinu lqitla waxay u taallaa dee waxa weeye cid walba way u taallaa wax kastoo la dilay la dilayo way u taallaa marka la dilay uu dhintana in waxa weeye tamhiil lagu sameeyo oo xubnihiisii marba in la googoosto mar gacanta la jaro mar waxaweye adin la gooyo mar caloosha laga soo rido isagoo dhintay maxay taraysaa taasna ma bannaano waa xaaraan walaa walaa walaa tumahilu walaa taqtuluu waliidan ilmo yar ha dilina ilmo yar ha dilina oo gaalada dambe cidan ku duulaysaan waa gaale ilmaha yar daaya buu yihi nebigu sala allahu alay wasalam iyaga waa la addoonsanaya waa la kaxaysanaya waidaa laqiita haddaad la kulanto caduwaka cadowgaaga haddaad la kulanto oo min almushrikiina mushrikiinta ah fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa halaai khisaalin saddex arrimood ugu yeedha cadowgaaga mushrikiinta iyo gaalada ah haddaad la kulanto saddex arrimood ugu yeedh aw khilaalin khilaal iyo khisaal waa isku macne saddex arrimood ugu yeedh faayatahunna maa ajaabuuka tii ay kaa ajiibaan faayatahunna ajaabuuka maada iska tawkiid bay noqonaysaae tooday kaa ajiibaan ee kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal oo ka yeel oo wakufa ka gacan hayso canhum iyaga hala dagaalamin uma adcuuhum ila alislaam kadib islaamnimada ugu yeedh oo islaama dhe tawxiidka qaata fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal taasi waa kow uma adcuuhum ugu yeedh ila taxawuli waxaad ugu yeedhaa inay taxawul sameeyaan oo ay ka guuraan min daarihim daartan ay degan yihiin oo ay u guuraan ilaa daari lmuhaajiriina daartii waxa wey muhaajiriinta oo madiine ah inay usoo guuraan taa u sheeg waahbirhum waxaanad uga warantaa annahum in facaluu dalika hadday sidaa sameeyaan falahum maa lilmuhaajiriin waxaa u sugnaaday wixii muhaajiriinta u sugnaaday baa u sugnaaday wa calayhim maa cala lmuhaajiriin ile meel bay kasoo hijroodeen daartii gaalada oo daartii muslimiinta yimaadeene waxaana waxa way dushooda saaraan dadka muhaajiriinta waxaa dushooda saaran fain abow hadday diidaan an yataxawaluu minhaa inay ka soo guuraan meeshaa fa akhbirhum waxaad uga warantaa annahum yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiin reermiyiga dadka muslimiinta oo kale inay la mid noqonayaan yajri calayhim xukm ullah waxaa ku dareeraya korkooda xukunka ilaahay tacaala alla waa sarreeye alladii xukunkaasoo yajri cala almu'miniina ku dareeraya dadka mu'miniinta ah walaa yakuunu lahum fi lghaniimati waalfayi shay-un haniimada iyo faygana waxba kuma laha haniimada waa waxa gaalada laga soo dhiciyo ee xoog lagaga soo qaado fayguna waa waxay gaaladu ka yaacaan iyadoon rasaas iyo seef iyo waxbaba loo qaadanin waa waxay gaaladu ka yaacaan fay baa la yidhahdaa haniimaduna waa wixii dee waxa weeye marka la isgale waxa weeye gaaladii lagaga soo xoog lagaga soo qaato haniimadiiyo fayga waxba kuma laha ilaa an yujaahiduu maca almuslimiina inay la jaahidaan oo la diriraan muslimiinta la jirkooda mooyaane fain hum abow hadday diidaan oo inay islaamaanba aslanba diidaan inay islaamaanba aslan hadday diidaan ee kuwan kale islaamnimada ay farax ka yihiin fas'alhum aljizyata waxaad weydiisaa jizyada weydii gibil keena dhe jizye keena dheh waa cashuur keena fainhum ajaabuuka hadday ka ajiibaan oo ay jizyadii bixiyaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum kana gacan hayso fainhum abow hadday diidaan taana hadday diidaan inay islaamaan way diideen jizye inay bixiyaanna way diideen bixin mayna bay idhaahdeen fastacin billaah waqaatilhum ilaahay kaalmayso oo waxbayla dagaalan waidaa xaasarta haddii aada waxa weeye ixsaar ku samayso oo aada hareerayso ahla xisnin kuwa dhufays u saaxiiba haddii aad waxa weeye sweerka qabato oo ixsaar ku samayso oo fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum dimmata allaahi wa dimmata nabiyihi sala allahu calayhi wasalam shahidku waa intaa dimmat allahi wa dimmata nabiyihi sala allahu calayh wasalam haddaad qolo dhufays ku jirta aada ixsaar ku samayso oo ay kaa doonaan inaad u yeesho dimmata allaahi ilaahay ballankiisa iyo cahdigiisa iyo wa dimmata nabiyihi sala allahu calayhi wasalam iyo nebigiisa dimadiisa iyo cahdigiisa falaa tajcal lahum ha u yeelin dimmata allaahi wa dimmata nabiyihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo rasuulkiisa cahdigooda iyo ballankooda ha u yeelin walaakin ijcal hase yeeshee waxaad u yeeshaa lahum iyaga dimmataka adiga ballankaaga iyo wa dimmata asxaabika iyo asxaabtaada ballankooda taa u yeel waxay culimmadu yidhaahdeen waayo dee waxa weeyaan ballanka ilaahay iyo ballanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadday wax burinayaan dee inay buriyaan ballankii waxa weeye ballankii de maalan qofkii qaayidka qaayidka ahaa muslimiinta ka midka ahaa iyo muslimiinta ballankooda inay buriyaan baa waxay ka ahwaysan tahay ballankii ilahay inay buriyaan in waqaca naqdun waxay culimmadu ku tacliilayeen waxay yidhahdeen wadalika in waqaca naqdun haddii naqdi dhaco burin ballan burin hadday dhacdo oo min mutacaddin qof mutacadi oo xadgudbaya haddii wax burinayo kaana naqdu cahdi اlkhalqi ahwanu min naqdi cahdi اllah khalqiga cahdigiisa in la buriyo ayaa waxay ka ahwansan tahay mmidna ma bannaana laakiin khalqiga cahdigooda in la buriyo ayaa waxay ka ahwansan tahay cahdigii khaaliqa in la buriyo ayay ka ahwansan tahay marka ha u yeelin dimada ilaah iyo dimada rasuulka midnaba ha u yeelin haddii rasuulka dimadiisa la buriyeyna de waxay ka dhigan tahay tii ilahay in la buriyey waxaad u yeeshaa walaakin ijcal lahum dimmataka dimadaada u yeel adigu cahdigaaga iyo ballantaada wa dimmata asxaabika iyo cahdiga asxaabtaada ballan la gal adigu fainakum idinku in tukfiruu haddaad burisaan dimamakum cahdiyadiina haddaad burisaan iyo wa dimmata asxaabikum iyo waxa weeye dimada iyo cahdiga iyo ballanka asxaabtiina haddaad burisaan ahwan way ka fududahay abad xadiiska inagu qoranba min an tukfiruu inaad burisaan dimata allaahi ilaahay cahdigiisii iyo dimadiisii iyo wa dimata nabiyihi sala allahu calayh wasalam waidaa xaasarta haddaad xasriso ood ixsaar ku samayso ahla xusnin kuwo waxa weeye dhufays u saaxiiba haddaad isweer ka qabato oo faaraaduuka ay kaa doonaan an tunzilahum inaad ku dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa ay ku yidhahdaan xukunka ilaahayna ku dul deji falaa tunzilhum ha ku dul dejinin calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa walaakiin hase yeeshee anzilhum waxaad ku dejisaa calaa xukmika adigu xukunkaaga ku deji adigu waxaad ku xukunto ku xukun ha odhan laakiin xukunkii ilaahay ayaan idinku dul dejinayaa ha odhan waayo xukunka ilahay inaad asiibaysa iyo in kale allahu aclam sida xadiisku inoo sheegaya fainaka adigu laa tadrii ma ogid atusiibuu fiihim xukma allaahi xukunka ilaahay miyaad asiibaysaa aad ku xukumaysa dhexdooda am laa mise ma asiibaysid garan maysid saas daraaddeed xukunkii ilaahay nagu duldeji hadday ku yidhaahdaan waxaad tidhaahdaa xukunkii ilahay idinku duldejin maaye anaa idin xukumaya sidaa dheh rawaahu muslimun xadiiska imaam muslim baa soo wariyey xadiisku waa xadiis dheer ee shuraaxduna ay aada uga hadlayaan oo fawaa'id fara badan ka soo saarayaan waxaa ka mid a fawaa'idka xadiiska laga qaadan karo marka cid gaalaa lagu duulayo amiirka muslimiinta ama ninka madaxda muslimiinta uu ahi inuu lasii dardaarmo oo cidda waxa weeye jeyshka la diraya ama ciidanka la dirayana in loo sameeyo nin madax u ah oo laga amar qaato idaa amara amiiran in loo dardaarmo bitaqwa allaahi ilaahay cabsidiisa in loo dardaarmo wanaag iyo khayr lagula sii dardaarmo quluul inay sameeyaan iyo tamhiil inay sameeyaan iyo khiyaamo inay sameeyaan iyo kullu dalika waxyaabaha nuqsaanta kusuga ku sugan tahay in waxyaabahaas o dhan lagala dardaarmo waxaa ka mid a fawaaidka laga qaadanayo gaalada lagu duulayey markiiba inaan xabadda lagu bilaabaynin ee dacwadda loo sheegayo markii u horeysaba islaamnimada horta loogu sheegayo dacwadda loogu yeedhayo taasina xukunkeedu wuxuu noqonayaa waajib haddii aanay dacwada hore gaadhin inagii hore usoo aragnay dacwada hore haddii aanay gaadhin oo niman gaaloa meel iska joogo oo cidba aanay islaamnimo u sheegin weeyaan weerar baa lagu qaaday xabadda laguma bilaabi karo inta hore waxaa weeye meel u dhow la dego ayaa islaamnimadii loo sheegaya hadday islaamnimadii qaataan alxamdu lilah waa sidii la rabay haddii laakiin islaamnimadii qaadan waayaan markaasaa lala dagaalamaya taasina waa waajib ciddii aan dacwadda hore gaadhin marka dagaal lagu qaadayo weerar in aan waxa weeye dagaalka lagu bilaabin ee dacwadu ay ka horeysaa waa waajib ee waxay culimmadu yidhaahdeen haddii ay hore dacwaddu u gaadhay horea dacwaddu u gaadhay iyo islaamnimadu markay si qaadan waayeen markaa lafteeda waxaa sunno ah dagaalka in laga horeysiiyo iyadana dacwadda ayaa sunno ah in iyagoo iska moogan lagu bilaabo xabaddana taasina waa jaa-is oo way bannaanta waayo horey u gaadhay dacwaddii hore ayay u gaadhay dacwaddii aday kulaadan dimada ilahay iyo dimada rasuulka noo yeel intaasuu shiikhuu u keenaye ha u yeelin buu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam waayo dimada ilaahay burinta la buriyo waxaa ka fudud waxa weeye ta makhluuqa dimadooda burinta la buriyo masaaisha baabka laga qaadanayana waa masail iska kooban alfarqu bayna dimat illaah wa dimati nabiyihi wa dimati muslimiin baa ka mid a farqiga u dhexeeya ilahay subxaana wa tacala cahdigiisa iyo ka rasuulka iyo ka waxweeye muslimiinta oo xadiisku waa kala farqiyey oo ka muslimiinta burinta la buriyaa wuxuu ka ahwaansan yahay ka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaweeye burinta la buriya alirshaadu ilaa aqali lamrayni khadaran in laysku waxaweeye irshaadinayo labada arin waxaweeye ka khatartiisu yar tahay in waxaweeye laysku irshaadinayo qowluhu uqzu bismi illaahi fii sabiili illah hadalku nabigu yihi duula oo magaca ilaahay ku duula qaatilu man kafara biاllah istacin biاllahi waqaatilhum alfarqu farqiga udhexeeya bayna xukmi اllah iyo xukmi اlculamaa farqiga udhexeeya oo dee ninka caalimka ee xukunka u xukumaa maaha waxa weeye boqol kiiba boqol inuu ku asiibay qad yusiibu xukm allah waqad laa yusiib inuu xukunkii ilahay asiibana way dhici kartaa inuu xukunkii ilaahay aanu asiibinna way dhici kartaa ilahuna allahu subxaanahu wa tacaala aclam